tuhumo soo baxay awgeed waxaanu codsannay oo inay naga kaaleeyaan baadhayaal caalamiya tuhumka soo baxay si loo hubiyo oo xaqiiqda runtaa loo helo sidaas darteed baadhitaankii waa sii kordhinaynaa baadhitaankaas si fiican buu haddana noogu socday waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsaha badan soo gunaanadno markay nagu soo biiraan baadhayaasha caalamiga oo xaqiiqda runta ah wixii meeshaa ka dhacay uga salgaadha sidaas darteed waxaanu jecel lahay miidiyuhu inayna speculation badan malaawaal badan samayn sugaan inta warbixintaas dhammaystiran ay soo baxayso waxaanu codsanaynaa in aan meelo badan lala aadin tuhumada oo la sugo inta tuhumkaa la xaqiijinaya wuxuu yahay waxaanu ballan qaadaynaa tuhumkaas markaanu xaqiijinno wuxuu yahay in aanu la wadaagi doonno warbaahinta gudaha iyo ta caalamigaba sidaa darteed waxaanu idinka codsanaynaa inaad yar dul qaadataan oo dul la muujiyo